bismillahi raxmaan raxiim shalayba waxaa soo rogaal celiyey nimankii shabaabka ahay meelihii marka hore ay kasoo baxeen maahayna meel kale isku aruursadeen meelahaasaa maxay atoo shalayta la aadiy meeshaas waxaa ka dhacay dagaal kulul baa ka dhacay annaga hade kolley khasaaraha labada geeska khasaare yaa jira marka arrintaas intu maxay ato oo dagaaladii waxay daba socdaan sildhibaankan ka socday gobolka laakiin guddoomiye toddobaadkii hore markii howlgalladaasi aad xoojiseen waxa aad sheegteen in aad guulo badan gaarteen oo qeybo badan aad kasii xoreen aad ka aad ka xoreyn doontaan al-shabaab maxaa keenay haatan inay soo rogaal celiyaan ma dhinaciina ayuu habac ka yimid mise sidee wax u dhaceen dagaalka sidiisiba gobolka waa ballaaran yahay gobolka meel maxay ato dhul weyn uu ku fadhiyaa marka meelaha dagaalka uu ka dhacay marka hore maxuu ahay maxaanta udhacay sujaras weyne iyo meesha la yidhaahdo sabtuure iyo leelo inta udhexaysa dagaalku ahaa marka haddeertaana waxaa loo soo gudbiyey meesha maxayato ilaa iyo waajid inta udhexaysa xudure dhulkan maxayato oo koofada ah marka weli hadda lama gaarin ilaa iyo tieglow gobolka hadde dhammaantiis waa la walahaystay hadda xoraantiga baa lagu jiraa marka dagaalka qiibaha maxayato hadda soolaalintaas waxaa keenay sidaas wey marka khasaaraha maxaad inooga sheegi kartaa labada dhinaca soo gaaray iyadoo faahfaahsan khasaaraha annaga dhinaca annaga waxaa weeye shalay dagaalka ahay kii saaka ahay moorgaabay ka dhacay waxaa weeye khasaaro maxay ta oo intaas sideed qofood oo dhaawac ah iyo afar qofood oo dhimashaan qabnaa dhinacoodana hadee waxay qarsadeen iyo wixii kaleeto war umayna laakiin sida loo sheegayo waa toban iyo saddex qofood ayagana ka dhimatay dhaawac ahaan waxay tahay war umahay dadka rayidka iyaguna maxaa soo gaaray ilaa iyo haatan waayo waxaa jira warar sheegaya inay jiraan dad rayid oo dagaalkaasi ku waxyeeloobay dadka rayidka waxaa weeye meesha lagu dagaalamayo xarooyin militari ahaan rayidka ma joogin marka wax dhibaato dad rayida kusoo gaaray maanta dagaalkii shalay kii maanta ah ma jiro sidaan ognahay dagaalkani waxaa ciidamada dowladda soomaaliya ku heliya ciidamada amisom marka howlgalka dadka ay filayaan waxaa weeyaan inuu noqdo mid hufan oo deg deg aad guula uga gaartaan kooxda al-shabaab so taasi looma arki karo in aad weli ka gaabinaysaan sidii aad gebi ahaanba uga saari lahaydeen al-shabaab gobolkaasi bakool gobolka bakool sidiisi waxaa weeye ciidamada amisom ayaa ku sugan laba qiimood ka mid ah waajid iyo xudur meelaha kaleeto maxay ato xateertana maxay ato xoreenteeda lagu jiraa marka annaga haddee hadafka annaga waxaa weeye inaan ku xoreyno dhammaan soomaaliya oo dhan ma aha gobolka bakool keligiis maxaa yeelay gobolka bakool haddii lagu xoreeyo gobollada kale la haysto waxba maxay ato ma aha waxba macno yeelan mayso marka waxaa weeye dalka oo dhan in lagu xoreeyo nimankaas rt meel loogu soo wadajeestaa maxayaa lagu wadaa marka annaga keliga annaga maaha xoreenta waxaa weeye gobollada oo dhan hay isku sugintahay taas marka xaaladda adeegyada bulshada waa sidee maadaama haatan gobolku dagaalo ay ka jiraan xaaladda waa sidee toddobaadkii hore waxaan ognahay in aad dhowr jeer ka hadasheen in hay-adaha gargaarka ay weli ka gaabinayaan in dadka ay gargaar la soo gaaraan iyagoo ku jira xaaladan adag wallahi waxba kama hayno anaga waa sheegnay caalamkuna waa u sheegnay dowladduna waa u sheegnay ilaa iyo hadda waxna soo gaara gargaara malaha sidii dhibaatadii sidii ay u jirtaa hadda waktigaan hadda la joogana maxay ato oo dhowr jeer baan ku elelinay dhowr jeer baan u sheegnay caalamka u sheegnay dawladda u sheegnay saanadii ugu horreysay lasoo diray dawladda soo dirtay baydhaba weli joogtaa weli sooma gudbin muddo laba bilood ku sugan meeshaas ku sugan tahay wax kaleeto heer samafala oo sanala soo gaaray ma jirto gabali f b s ayaan hore waxay keentay xoogaha kareem maxay ato oo baalkan madbiskutka marka intaas ma ogi wax kale aad nasoo gaaray haatan madax ugu dambeyntii waxaad kaloo ii sheegtay in saaka ay jireen dagaalo dagaaladaasi weli ma socdaan mise xaaladdu haatan way degan tahay dagaaladii hadda saaka meeshii dagaalka uu ka socday mawragaada ayaa la yidhaha soddon kilomitr xudur hadda dagaalkii waa istaagay laakiin waa istaagay markaan kuleeyahay xabad baa istaagtay laakiin dagaal maxay abaabulka iyo qabanqaabada weli waa jirta